nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta boqorka ciidamadu wuxuu leeyahay bal eeg waxaan soo dirayaa wargeeyaha oo isna jidka ayuu hortayda ku sii diyaargarayn doonaa oo boqorka aad buu doondoonsanayaa duqay duqsiyu mac arki doonaa oo ah wareegiyihii oo amriga oo aad ku faraxdaan wuu imaanayaa laakiinse boqorka reer bani israa'iil sida uu sheegayo oo ahayd amarkuu saxiixay bal ayaynu adkaysan karnaa maalinta imaatinka martida bal yaasan taagnaan doonaa markuu muuqdo waayo isagu waa sida dhabka lacag miiraha iyo sida saabuunta dhammaysdaha oo wuxuu u fadhiye doonaa sida kan lacagta miira oo safeeya oo reer lahawiinta wuxuu dhaahirin doonaa oo iyagu uu safayn doonaa sida dahabka iyo lacagta loo soofeeyo iyo iyana si xaqiiqo ah xaqnimo ah ayay boqorka qurbaano uga bixin doonaan cadada hore reer bani israa'iil waxay ahaan jirtay dadka oo boqorka aaminsanaa oo aad u jeclaa waxay u bixin jireen qurbaan markaasaa qurbaanka dadka yahuudda iyo kan reer yahuud noqon doonaa mid boqorka farxo sida waagii hore iyo sidii sannadihii qadiimka ahaa oo isagu wuxuu idin dhowaan doonaa inaad xukuntaan awooddeeda markhaati dheereyna baa ku noqon doonaa saxiixintii iyo dhallinyarada iyo dhabe beenloowyada iyo kuwa shaqaale mushaaradiisa ku dulma iyo kuwa carmalka iyo aqoonta dhiba iyo kuwa dhaabirka gartiisa ka qalloociya iyo kuwa aan iga cabsan ayuu boqorka ciidamo uu leeyahay ayuu yidhi boqorka oo dhacay anigoo boqorka ah isma bedelo laakiinse sidaa daraaddeed idinku ma aydan waa baabi'i doontaan haddii aad amarada boqorada diidaan boqorku wuxuu leeyahay ciidamo tan iyo wakhtigii awowyaashiinna ayaad amaradii gees ula leexanaysaan oo ma aydan dhowraynin iyagii haddaba boqorkii ciidamada ayuu leeyahay xaggayga u soo noqda ayuu leeyahay boqorka waan idiin soo noqon doonaa laakiinse idinku waxaad tidhaahdaan sida baynu noqonaysaa boqorku wakhtigaasi wuxuu la hadlayay dadkiisa oo ahaa reer bani israa'iil oo warka ka diideen oo dhegaysanayeen amiiradii masaarida sheekada iyadoo isii socotaa nin wuxuu boqorka miyuu nin miyuu boqorka dhacay ninkiisu waa ii dhacdaan laakiinse waxaad tidhaahdaan waxaanu ka dhacaynaa waxaad iga dhacdeen meelto banaydyo iyo qurbaaniyo laakiinse quruntiinna oo dhammu waad igu inkaarantihiin inkaartii waayo waad i dhacdaan boqorka ciidamow wuxuu leeyahay meeltobanaydiya oo dhan khasnad soo geliya oo in gurigayga cunto ku jirto aawadeed sida oo haddaba taas ugu jawaabiyey taas ugu tijaabiyey haddii aan idin furo waayo dhaqdhaqaaqaha meesha oo idinkaga soo shubi maayo wanaagga aan meel qaadi kartid la arag boqorka ciidamo wuxuu leeyahay daraadiin baan u canaanan doonaa wax aan ka cuno oo isla midna midkiina ma uu baabi'in doono oo canabkiina beerta ku yaalla xaggiisa ka midho ma xuni doono oo boqorka ciidamo uu leeyahay qurumaha oo dhammu waxay idinka yeedhi doonaan kuwaasu wanaagsan waayo idinku waxaad ahaan doontaan dal aad u faraxsan taasi waxay ahayd dardaarankii boqorka boqorku wuxuu leeyahay ereyadiinii waxay ahaan doonaan ereyo adag iyo oo iga gees ah idinku waxaad tiraahdaan goormaanu wax ka sheegaynaa waxaad tiraahdaan in boqorka adeego waxtar ma leh oo bal maxaa faa'iido ah ina inagu jira haddanu markaasi qaynuunka dhoortaan oo aad xajisaan boqortooyada boqorku ciidamo ku hor soconaya oo xataa waxaa ku kibirka kibirka leh uga yeedha kuwa wanaagsan oo kuwa xumaanta ka shaqeeya way barwaaqoobayaan xataa wuxuu oran jiray uu u sheegi jiray dadkiisa in qof weliba way jiraabaan oo haddana way xumaan doonaan markaasaa kuwa boqorka ka cabsaday midkooda baa midka kale la hadlay oo boqorka wuxuu dhegaystay oo uu maqlay oo hortiisa wuxuu ku yidhi adigu qaynuunka aan saxiixay waad raacday dadka waxay ahaan jireen dad oo dhaqan adag oo ah mitida waagaasi ee reer banu israa'iil dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
noqon dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeen haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dtcom mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo